waxaan isla qaadan aniga wasaaradda dhaliinta isboortiga isla qaadanay marka waan filayna runtii inay sidaa noogu dhamaatana dee ilaah baan ka baryayna waalahayna waa noogu dhameeyey horta kolbaa tartamo ciyaaro way badnaayeen oo dee maaragtay orodda lagu tartamayey maaragtay cagsiga lagu tartamayey ciyaaro way fara badnaayeen hadda kadib waan rajeynaynaa in mar labaad iyo mar saddexaad ba uu tartana noocaan oo kale ay dhacaan geyga soomaaliyeed meesha kastay naqataba waan rajeynaynaa magaalada muqdishona diyaar ayay u tahay shacabka soomaaliyeed ee caasimada ay u tahay magaalada muqdisho meel kastay joogaanba inaan ku soo dhaweyno waxaale waxaanu aragna isdhexgalka bulshada qayb ka qaadan doonaana waa soo dhaweyneynaa runtii waa fariin nabadeed waayo ciyaaruhu waxay tusaale u yihiin nabadii u yihiin tusaale u yihiin life ayaana loo tabinaya waa dareemaysa waa arkaysay adduunka daafihiisa kala duwan ayaa laga fiirsanaya ciyaartii maanta muqdisho ka dhaceysay taas naftirkeeda ayaa waxay noo tahay guul telefiyadii ka qayb qaatay iyo kulli bahda warbaahintana kulli waxay ku tabinayeen si maaragtay mubaashara oo toos ay u tabinayeen guud ahaan marka waan uga wada mahad celinaynaa shacabka muqdisho deganna waxaan leeyahay aada iyo aada ugu mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadna waan ugu hambalaynayaa